xilli ay maamulada Galmudug iyo Puntland dadaalo xooggan ay ku bixinayaan sidii si degdeg ah loogu jooji lahaa colaad ka taagan galbeedka gobolka Mudug oo u dhaxaysa Beelo Walaala ayaa bulshada degmada Gaalkacyo waxa ay soo dhaweeyeen dadaaladaas ay wadaan mas'uuliyiin ka tirsan Galmudug iyo Puntland oo odayaashu dhawnkuna qayb ka yihiin waxa ay bulshada Gaalkacyo ugu baaqeen dadka reer miyiga ah ee halkaa ku dagaalamaya in si shuruud la'aan ah loo aqbalo soo jeedinada maamulada Puntland iyo Galmudug ee ku aadan dadaalada nabadda maamulada galmudug iyo puntland dadaalada ay wadaan horta waa ku mahadsan yihiin laba shay in laga dhigo kow in odayaasha dhaqanka iyo maamulada heer gool iyo heer degmo loo taago dowladduna kor joogtayso wasiiradu kor joogtayaan culammaduna goobjoog ka noqoto oo ay shaqada qabato haddii aan nabadda sida ay tahay loo qabanna wax badan baa kasii hallaabaya ee gobolka mudug nabad badan buu ku naallooday wax badan baa laga soo qabtay dad badan oo xoogaa leh ama suldaamo leh ama odayaal leh ama maamul leh ama ururada haweenka nabadda leh ayaa jooga magaalada baaqii u horreeyey ciddii dirnaa waxay ahayd ururka haweenka nabadda gobolka mudug waxaa rabaa in laga talageliyo haddaan laga talagelin qof kasta oo nabadda jecel nabadda carqalad bay noqonaysaa raxiim magacayga waa maxidiin cali salaad jooga gobolka mudug kalkacyo arrintan nabadeynta la wado horta nabadeynta waa soo dhaweyneynaa arrinta nabadeyntu waa arrin aad iyo aad loogu baahan yahay waqtigeedii joogta dad walaalaha muslim ah oo meel wada degan oo isdilaynhaya oo maaragtay labada kun iyo shan iyo labaatanka dagaal macanaha isku haya waa wax aad iyo aad looga naxo iyadoo soomaaliya soddon iyo laba sano dagaal isku soo jirtay qabiil marka waa nasiib darro weyn in dadkaas maanta qabiil ay ku dagaalamaan aad iyo aad bay nasiib darro u tahay nabadeynta la wado oo wasiirada iyo siyaasiyiinta iyo dhaqanku ay wadaan aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa waxaan leenahay hala tago meesha dhibku ka jiro waxaan ku boorinaynaa wasiirada iyo xildhibaanada iyo dadka waxgaradka ah oo reer galmudug iyo puntland ama beesha leelkase walaalaha leelkase hadday wasiir leeyihiin hadday senator leeyihin hadday xildhibaan leeyihiin meesha dhibku ku jiro oo ka jiro inay tagaan dadka kala celiyaan dadka kala qaadaan markaas kabacdi wixii dhaqan dhaqaale la isku haysto iyo wixii maaragtay dad la isku haysto markaas kabacdi la kala guro
iyo dhibka jira ilaahay inuu naga damiyo marka labaad aniga aragtidayda nabadoon nabadoonka ahaan waxay leedahay borsays nabadu la maray leedahay haddii borsayskeedu qaldabana waxa la wadaa waxay iska noqonayaan sheeko sheekay ku bilaabanayaan sheekana waa ku dhammaanayaan brosesska nabadda la maro waxay tahay kow marka hore in colka meesha laga qaado yaalla meelaha la ysku hayaana ay noqdaan meelo ammaana baaqa bulshada magaalada gaalkacyo ayaa imaanaya iyadoo labada maamul ee galmudug iyo puntland ay si xooggan ay wakhti ugu bixinayaan sidii colaada loo jooji lahaa ka taagan gobolka mudug